wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ka daahfurtay barnaamijka horumarinta habnololeedka iyo adikeysiga joogtada ah ee xoolaha nool waxaa ka qayb galay furitaanka barnaamijkan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madax ka socotay hay-adda g iz oo kaalin ka qaadanaysa hirgelinta barnaamijkan mudane sandheere maxamed iftiin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda barnaamijkan
biyaha guud oo lainka tari karay xoolaleyda oo ama iyo intii ama xoolo dadkii xoolo dagadaayey calafkii xoolahii inin dad oo dadka dageertay ama baabka intaan la kaabo oo xoolo la siiyo calafka qaabkii la ansaaran lahaayey qaabkii shinadii doolalkii wadadan jeeg badan lew mashruuca lainka tari karayo inay lainka hormariyo bulshada xoolo dhaqatada insha allahu tacaala maadaama uunu wakti ariiriga ahay shir kale oo idin sugahayo mashruucan daafushayni musiifurhu insha allahu tacaala saraakiisha oo g s f daraart iyo wasaaradda xanaanada xanaanada xoolaha technical shee oo mashruucan madaxda ku ah inayo sharaxaad iskale iyo sii gudagalaan insha allahu tacaala mashruucinanayfuriye borogaraamkageediyeeda mahadsantiin barnaamijkan ayaa loogu talagalay xoolo dhaqatada in lagu baro soo saarista calafka xoolaha iyo adkeysiga joogtada ah ee xoolaha nool iyo lanjaanqaadka isbeddelka cimilada